asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta waad nagala socotaan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sacraad ah dalsane magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa ilfajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha lixaad ee juun laba kun labaiyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saaciraad ah dalsani muqdisho aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona kadib markii shalay lagu dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaa ku dhawaaqay wasaarihiisa cusub uu magacaabay xamse cabdi barre sidee bay u arkaan shacabka soomaaliyeed iyo shacabka guud ahaanba magaalooyinka dalka ku nool garowe iyo muqdisho aragtiyo kala duwan ayay ka bixiyeen waxa ay ku sifeeyeen ayaad maqli doontaan iyo waxa ay ka qabaan xukuumad eenka ayuu soo dhisi karaa waa ayaan soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona wax ka mid ah ciidamada qalabkiisa ayaa maanta xukun ku riday lamaano markaa la sheegay inay ka tirsanayeen kooxda daacish eedamo kala duwan oo dhinacyadaas loo soo jeeday aad maqli doontaan waxaan kaloo idin soo dhibi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona ururada warbaahinta waddada ayaa si adag uga hadlay ama u cambaareeyey is-hortaaga shalay filla soomaaliya ku sameysay magacaabis ra-iisul wasaaraha markaas ee la magacaabayay wariyaasha oo si weyn uga cawday arrintaas iyo ururada waxa ay ka yirahdeen ayaa maqli doontaan waxaan kaloo idiin soo gabi doonaa taliyaha ciidanka waatariska ciidanka booliiska somalilan ayaa waxba kamijaran ku tilmaamay weerar xalay la sheegay in lagu qaaday guriga uu ka degan yahay galadaas hargeysa musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani waxaad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gabi doonaa oo barnaamijkeena qayb ka noqon doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu markaas oo kala hadlay bangiga adduunka xoojinta taageerada soomaaliya qodobadaasi wixii soo kordha oo qayb ka ah somalilan imtixaanka shahaadiga oo markaa lasoo gebagabeeyey cabdiweli waa markaa sanraade magaalada kismaayona waxaa maanta markaa ka dhacay shirka golaha wasiirada uu shirku doominayay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe waxyaabaha shirka diradda lagu saaray ayaad maqli doontaan anigoo cabdinaasir idinla socodsiinaya cabdiwahaab cabdiqaadir ayaa farsameyn ee kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
barnaamijkiina caawa aynu gudagelina saaxiibayaal waxaa markaasi ku bilaabaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee magacaaban ee soomaaliya xamse cabdi barre oo dhowaan ama shalay markaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu magacaabay uu inuu noqdo wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya gudaha siyaabooyin kala duwan looga hadlayaa guud ahaanba dalka iyo dibadda waxaa markaas ra-iisul wasaarahan magacaaban ee markaa uu soo dhisi karo ama uu qaban karo xukuumadda laga filayo iyo waxa markaas horyaala ee muhiimka ah ee markaa uu fulin karo dabaa shacabka ku nool magaalada muqdisho iyo garoowe ayaa saabooyin kala duwan uga hadlay ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya xamse cabdi barre warkoodna waa ay soo dhaweeyeen magacabista madaxweynaha ee wasaaraha cusub hal kuwo kalena ay saabooyin kala duwan ee dhaliil uga jeedeen waa kuwaan shacabka muqdisho iyo garoowe oo aragtidooda markaasi ka dhibanaya ra-iisul wasaaraha shakhsiyadiisa iyo waxa markaas ay ka filan karaan iyo waxa markaas uu ku xushay madaxweyne xasan sheekh maxamuud
waa mahadsantaha magacaygu waa cabdirashiid macali xuseen Een, waxaan aad ugu faraxsanahay ra-iisul wasaaraha xalay lagu dhawaaqay oo noqon doona ra-iisul wasaaraha kow iyo labaatanaad ee dalka uu yeesho waxaan aad ugu faraxsannahay een, r- wakhti dheer kadib in aan dalkii een, dalka soomaaliya uu yeeshay ra-iisul wasaare iyo madaxweyneba waxaan u hambalyaynayaa ra-iisul wasaaraha la doortay ee xamsa waxaan leeyahay hambalyo Een, waxaa ku hortaala shaqo culus waxaa lagaa sugayaa howl aad ee u culus tahay in qof walba uu qabto waxaa lagu soo xushay ama een, soomaali oo dhan markii een, siba madaxweynaha uu ku soo xushay in aad mabda ahaan iyo shaqo ahaanba iswaafaqi kartaan waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare lagu bogsado wakhtiga afarta sana ee soo socota dalka horumar iyo guulo gaarsiiya inaad noqoto waxaan aad ugu rajaynaa ummadda soomaaliyeedna inaanu la wada shaqayn doono guud ahanteenna waan ku faraxsannahay mar kale waxaan leenahay hambalyo ra-iisul wasaareheenna
co- codka caqlabiyadda ay siiyaan oo ra-iisul wasaarahan ay soo dhoweeyaan oo si dhaqse eh, maadaama dalku xilli badan iyo muddooyin badan oo raf- eh, ku jiray caqabado dhanka doorashada isjiidjiid badan marka si wakhti badan u dhumin oo shaqooyinka dalka u socdaan waxaan leeyahay baarlamaankana codkiina siiya ra-iisul wasaaraha eh, soo dhoweeya marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeedna u duceeya ra-iisul wasaaraha eh, soona dhoweeya insha allah xaqiiqdii ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabay ee, mudane xamza aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waa ra-iisul wasaare karti leh hufnaan leh sidoo kale ee, hadda waa soo lama- waa la soo magacaabay soomo laakiin waxaan ka codsan lahaa golaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya golaha sharcidedinta inay ansixiyaan ee, mudane ra-iisul wasaaraha inay ansixiyaan ayaan ku codsan lahaa cod dheer iyo cod gaabanba sidaas ayaan usoo jeedin lahaa sidoo kale ee, waxaan baaq u diri lahaa ra-iisul wasaaraha inuu soo dhiso xukuumad adag wax ka qaban karta financialka amniga iyo security-ga guud ahaan dalka soomaaliya mudane guulayso ayaan leeyahay wallaahi ra-iisul wasaaraha golley waa nin soomaaliya haddii la magacaabay waxqabadna waa laga rabaa laakiin aniga waxay ila tahay in oo oo nin oo kenya oo ay keensatay meesha inuu yahay marka wax kaloo hadda oonu hayana ma leh Eh, waa waxaan hadda ka hor dhicin ma ayna dhicin hadda ka hor in loo magacaabo jubbaland rag ka soo jeeda in loo magacaabo waxay ku wareegeysay koonfurta soomaaliya ku wareegeysay marka hadda aad iyo aad aan ugu soo dhoweyna ra-iisul wasaaraha wax yaroo tala je- soo jeedinna waxaan rabaa inaan ku darsado aad iyo aad waxaan uga codsanaya ra-iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynaha cusub labaduba waa isla cusub yihiin amniga inay wax ka qabtaan ugu horrayn inay beddelaan taliyayaasha saldhigyada dhibaatay nagu hayaan ka shacab ahaan kuwa milatariguna dhibay nagu hayaan waxaan leeyahay baarayaasha milatariga ba- ba- buluuska iyo taliyayaasha saldhigyadu qofka way dilaan markay dilaan ayaga xukuma mid maaha laba maaha saddex maaha waxaan leenahay arrintaa amniga magaalada muqdishona waxaa ka qabteen tala'aan ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare soo dhowow
ra-iisul wasaaraha cusub eh, waxaan u arkaa inuu yahay ra-iisul wasaare soomaaliyeed eh, xaqna uu u leeyahay in la doorto lagana daayo weliba Eh, isla markii ninkii la magacaaboba in loo fasiro inuu ninkaas yahay qabiil ra-iisul wasaare waa ra-iisul wasaare wuxuu u yahay soomaali oo dhan beesha uu u dhashay keliya uma ah waa ra-iisul wasaare qaran waaye dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in ay faragelinta ka daayaan eh, dowladda iyo ninkii loo soo magacaaboba faragelinta inay ka daayaan Eh, ayna qaataan ra-iisul wasaaraha dowladda ay soo toorato sida loo qaato madaxweynehoo kale horta dhalinyarada in badan waxaan ka jifnay xagga dhalinyarada waddan hadduu dhismayn wax ka dhismaa dhalinyarada hadduu dumayn wax ka dumaa dhalinyarada in dhalinyaradan shaqa la'aanta baahsan in wax laga qabso
haa ra-iisul wasaaraha horta marka hore waa soo dhoweynayna waayo waa ra-iisul ra-iisul wasaare la magacaabay oo soomaaliya loo magacaabay laakiin anigu anigu aragtidayda waxaan qabaa soomaaliya inay cagta saadhay waddadii uu sheegay fahad yaasiin oo ahayd mashruuca shisheeyaha inuu soomaaliya si fiican uga dhaqangelayo sababtuna waxay ku tahay ra'iisul wasaarahaasu af soomaaligu ku hadlaa sida caadiga ah laakiin waa nin kenya u dhashay waa nin etoobiya u dhashay waa nin meelaha kale ka yimi ma aha soomaali caadi ah waxaa roonaan lahayd in rooble loo daayo waayo rooble galguduud buu ku dhashay iyo mudug waa soomaali caadi ah ninkaasi af soomaaligu ku hadlaa dee waa ra'iisul wasaaraha maanta alla nooga dhigay xaq saasuu yahay sidiisaan ku soo dhowaynaynaa laakiin waa mashruuci mashruuci mashruuci mashruuci fahad yaasiin sheegay baa soomaaliya ka hirgalay oo ahaa inuu mashruuca mashruuca shisheeyaha soomaaliya si fiican waddada cagta u saaray intaasaana anigu warkayga ku
waxaan jooga waxaan ku suganahay caasimada ee, maamulka puntland gaar ahaan garowe aad iyo aad baa u faraxsanahay maanta magaaladoo dhan baabuurta dirgax dirgax baa ka shidan wallaahi maanta tareenkayga lama soo koobi karo runaantii maanta waxaa la odhan karaa waa maalin kale ee, waa markii ugu horreysay oo ra-iisul wasaare ka soo jeeda jubbaland madaxweyne soomaaliyeed uu magacaabo aad iyo aad baan u faraxsannahay dirgax dirgax baa noo shidan meel kasta aan joogno maanta waa dabaaldegaynaa tanna waa waa maalinkayagii galmudug waxay leedahay maalin gaar ah ee sanadka challenge-yada badan challenge-gan waa challenge-ga jubbaland maantaa shidan
inkastoo soomaalidu is og tahay hana jidho madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne ee dadka aad magacowday ama tareenkaaga wuxuu u muuqataa in kenya iyo imaaraad saaran yihiin Een, laba nin hadda aad magacowday oo taliyaha sirdoonka ama agaasimaha sirdoonka qaranka kenyuu ka soo jeedaa waa la og yahay sidoo kale eh, ra'iisul wasaaraha cusub lug buu kula jiraa marka madaxweyne waxaan leenahay haddii aan shacabka soomaaliyeed nahay tareenkaaga kenya iyo imaaraad waa inay ka degaan haddii aad rabtid inaan kula shaqayno haddii kalena soomaalidu waxay tidhahdaa kor waa yeel waa wada indho waa la socnaa waa aragnaa madaxweyne cadaalad wax u soo magacow annaga dadkan la soo magacaabayo kama xumin ma garatay madaxweyne tareenkan etoobiya iyo imaaraad waa inay ka haraan intaasaanu ku faraynaa kuu sheegana haddaan rabtid shacabka soomaaliyeed aan nahay inaanu kula shaqayno waa intaa haddii kale madaxweyne hadda nasiibka annagu kulama shaqayn karno dalkayaga iyo dadkayagana waa ilaashanaynaa mana ka yeelayno nin walba oo kenya ama imaaraad lug ku leh inuu dalkan wax ka qabto ama lala shaqeeyo ra-iisul wasaaraha xalay waa la magacaabay ee, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuudna waxaa leenahay waa ku mahadsantahay maadaama aad ballantii ka soo baxday soddonka beri ahayd oo ra-iisul wasaaraha cusub aa soo magacowday ra-iisul wasaaraha cusubna waxaan leenahay dee shaqo badan baa kugu taalla ee, dal baa ku sugaya aad u baaxad weyn iyo dad iska xaaladoodu iska adag tahay waxaa lagaa rabaa inaad shaqo adag qabatid waxaa lagaa rabaa inaad si fiican dadka ugu shaqaysid waxaan leenahay inaad si cadaalada iyo sinaana dadka ugu shaqaysid baan inaan kaa rabnaa balyo ayaan leeyahay marka aad baan u soo dhowaynayaa maxaa yeelay een, soomaaliya way bislaatay siyaasaddii way bislaatay awal macnihii inshaa waxaa la- loo malayn jiray macnihii in soomaaliya aysan gaarin baseelkeeda laakiin sanadkan laba kun labaiyo labaatanka soomaaliya baseel way bislaatay siyaasadda bislaatay aad baan u soo dhowaynayaa in ilaahay idinkiis laga dhigo madaxweynaha reer jubbalana aad baan u soo dhowaynayaa walaal aad iyo aad aan u soo dhowaynayaa waxaan leeyahay xasan shiir een, siyaasad buu cayaarayaan leeyahay aad baan u soo dhowaynayaa een, waa kaasaa walaal aad iyo aad ayaan u soo dhowaynayaa hambalyaan leeyahay hambalya ma garad markii ugu horeysay jubbaland baa ra-iisul wasaare ka yimid taa iyada ka hor
hadda waa baseelka soomaaliya ay bislaatay weye siyaasaddaa bislaatay waxaa loo baahan yahay inaysan macnihii hal meel ay ku dhegganaanin oo siyaasadda ay macnihii ay- ay ballaariyaan marka siyaasaddaa bislaatay ayaan isleeyahay marka hambalyaan leeyahay hambalya waa soo dhoweynaya Een, ra'iisul wasaarayaashii hore waa arki jirnay wax badan bay macnaha waxa weeye een, jiijiitankoodii waa tiro badnaayeen laakiin ra'iisul wasaaraha cusub waxaan u rajaynaynaa nin dhallinyaraha weeye waana nin cusub ma naqaano laakiin waa nin waxaan leenahay dalka oo reer jubbaland ah waxaan doonaynaa waa soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol ra'iisul wasaaraha cusub waxaan leenahay soo dhowow maadaama nin dhallinyaraha uu yahay ninkuu nin dhallinyara hadduu yahayna kuwii horoo kale noqon mayo marka ra'iisul wasaare soo dhowow aad iyo aad baan kuu soo dhowaynayaa waxaana een, waxaana soo waxaana ku leeyahay waxaan rabaa waddadii horoo kale inaadan qaadin nin cusub oo dhallinyaro aad tahay maantay rag dhan baa hadday jubbaland tahay iyo hadday puntland tahayba adaa meesha noo jooga sidaa awgeed baan kuu soo dhowaynaynaa kelmadda kale codsiga hal codsi isagaan u gudbinaynaa codsiga aan u gudbinaynaa waxaa weeye een, ninkaas waxaan ka rajaynaynaa maadaama aanaan aqoon hadal haynta laga sheegayaa waa badan tahay dad baa waxay leeyihiin odaygu wuxuu ka soo jeedaa meelaha aynaan isjeclayn oo ay uga jeedaan kiini oo kale waa dacaayad waxay leeyihiin waxaa lagu soo xushay odayga saaxiibtinimo balaa wax qarisay annagu waxba qarin mayne waxaan marka ka rajaynaynaa saaxiibtinimadii lagu soo xushay oo uu madaxweyne xasan sheekh ku soo xushay inaanu ku shaqayne dantan soomaaliyeed ku shaqeeyo run ahaantii horta marka ugu horreysa ra'iisul wasaaraha waan soo dhowaynaynaa waan u hambalyaynaynaa waa ra'iisul wasaare soomaaliyeed ee qaranka ee soomaaliya oo dhan matala waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhowow ilaahay xilka kuu fududeeyo aadaan ugu faraxsannahay runtii in maaragtay maanta ra'iisul wasaare waddankii yeesho ee bil ka bacdi xasan sheekh maxamuud uu soo xulo ee run ahaantii anigu aqoon badan uma lihi ra'iisul wasaaraha cusub haddaannu nahay dadweynaha ku noqon caasimadda puntland ee garow aadaan u soo dhowaynaynaa waxaan leenahay ilaahay xilkaa kuu fududeeyo waddanka xaaladuu ku jira maanta waad og tahay abaaro sicir barar ma garanaysaa dagaallo iyo amni darro ee waddanka jira run ahaantii inaad arrimahaas wax ka qabato ayaan rajaynayaa
waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsan ee magaalada muqdisho akhyaartan dhegeystaaya markaan haddeen eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku roday lamaano daacish markaa ka tirsanaa oo ciidamo kala duwan loo jeediyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun markaas eh, ku riday lamaanahan oo la sheegay in ay daacish u qaabilsanayeen sameynta qaraxyadda waxaana markaasi meenshan sano waxaana lagu eeday dembi ah inay ka tirsiin daacish kuwaas oo shantii bishii lasoo dhaafay ee may lagu xiray xabsiga dhexe axyada ninka iyo haweeneyda la xukumay ayaana lagu sheegay dayib macalin maxamed xasan iyo caliimo cabdi mursal ibraahim oo loo heesaa inay ka tirsiin daacish islamarkaana ay guursadeen magacyada mustafa iyo xabo dayib ayaana ku eedeysan sameynta qarxida halka xaliimana ay ahayd soo dhoweynta xubnaha daacish iyo keedinta hubka ay dhibka markaas dhibta ay ku geysanayeen waxaana eedeysanayaasha la xiray maaj sanadkan garsoorka ayaana ka dalbaday xirlaalinta in ay la yimaadaan cadeymo dhammaystiran oo lagu maxkamadeyn karo dayib iyo xaliimo xafiiska xirlaalinta ayaana baaritaan dheer kadib maxkamadda ciidamada weydiisay in la maxkamadeeyo raggan oo markaasi labadan eedeysane bilowgii juun islamarkaana ay maxkamaddu aqbashay dhegeysiga dacwadda labada eedeysane xafiiska xeelaalinta ayaana maxkamadda ka hor cadeeyey labada madaxo labada markaasi eedeysane inay isqabeen laakiin ay isguursadeen magacyada ama isku gursadeen magacyada kale ah mustaf iyo xaliimo oo markaasi xaabo waxayna maxkamaddu ay ka hor sheegeen eedeysanayaasha in sarkaalkooda uu isku doonayey sidaa oo kalena dhiibay magacyada mustaf iyo xaabo orobir kadib maanta ay maxkamaddu ku xukuntay min shan iyo toban sano oo xabsi ah Eh, kadib waa markaasi dayib iyo soo kalenta xaliimo cabdi ibraahim mursal sida dhinacyadana dacwadda u sheegay garsoorka ashaale maxamed cabdi muumin oo ka tirsan ciidamada oo maxkamadda ciidamada qalabka ee soomaaliya halkan haddeen eegna saaxiibyaalla magacaabistii shalay wasaaraha markaasi la magacaabay ee soomaaliya xamse cabdi barre billa soomaaliya madaxweynaha uu markaa ku dhawaaqay si toosana markaa warbaahinta loogu sii daynayay ayaa warbiyaasha madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada muqdisho eh, loo diiday in ay soo tobiyaan codeyntaas markaas magacabistaasi iyadoo markaa ay eedeymo kala duwan u jeedeen fila soomaaliya ay ku eedeeyeen inay suurtaag ay ku samaysay in magacaabista la soo tabiyo ururada madax bannaan ee markaasi warbaahinta u dooda ayaa shir jaraad qabtay oona cambaariyey cabdalli axmed muuben oo s j s madax ka ah ayaana si weyn ama si kulul markaa cambaariyey dhacdadii shalay ee wariyaasha loogu diiday in ay soo tubiyaan magacaabista wasaaraha magacaaban ee soomaaliya xamse cabdi barre
bismi illahi raxmaan raxiim shirkan jaraa'id oo wadajirkan aan u qabanayno annagoo ah ururada saxaafadda soomaaliyeed oo ku midaysan dalladda difaaca badqabka suxufiyiinta ee soomaaliya maanta oo ah khamiis taariikhdu tahay lix iyo tobanka bisha lixaad laba kun labaatan iyo laba waxaan kaga hadlaynaa dambeey iyo loo geystay suxufiyiinta soomaaliyeed iyo helista xogta ee ka dhacay dalka waxaa ugu horeeya oon ka bilaabaynaa isniintii oo bisha ay ku baagneed saddex iyo tobanka waxaa dalka muqdisho ku imaanayay booqasho wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee maraykanka oo la kulmeysay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulankaas waxaa lagu casuumiyey saxaafadda qeyb ka mid ah saxaafadda madaxa bannaan si ay u soo tebiso laakiin nasiib darro iyadoo casuumaaddii saxaafadda ay haysato oo ay goobtii shirka u haystaan ogolaansho rasmi ah oo ay siiyeen dadkii kulankaas qabanayay ayaa dad ka tirsan xafiiska madaxweynaha qeybta warfaafinta ay isku dayeen inay hor istaagaan saxaafadda iyagoo isticmaalayo handadaad cabsigelin iyo inay u diidaan inay albaabada ka soo galaan intaas waxaa xigta in askar ka tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada oo meesha joogtay lagu dalbaday wariyaashii oo ay qol ku xireen ilaa intii shirka uu kasoo dhammaanay kulanka jaraa-id ay qabatay gabadha wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda maraykanka oo saxaafadda markii dambe ay soo tebisayna wuxuu ku yimid rabitaan iyo dadaal ay bixisay safaaradda maraykanka in ay la hadlaan wariyaash oo xog ay siiyaan waxaa nasiib darro ah in madaxweynihii xasan sheekh maxamuud oo kambeynkiisu uu ku salaysnaa inuu saxaafadda madaxa bannaan la hadlo oo isagu laftirkiisa xorriyadda hadalka iyo xorriyadda qowlka ee soomaaliyeed oo ka hadli jiray in xafiiskiisii hadda ay ka bilaabatay arrinta caburinta saxaafadda iyo hor istaagga wariyaasha arrinta isniintii dhacday marka ugu horreysa waa cambaareynayna waxaana rabnaa faahfaahin buuxda sababta ay waxaas u dhacday iyo sababta ragga loo dhiibay xafiiska warfaafinta ee filla soomaaliya ay ugu dhaqaaqeen falkaas foosha xun waana inay joogsataa arrinta labaad waxay tahay shalay galab oo lagu dhawaaqayey ra-isul wasaaraha cusub oona ahayd maalin arbaco ah ayaa warbaahinta waxaa marka hore lagu casumay xafiiska madaxweynaha filla soomaaliya oo liiskoodii lasoo gudbiyey markii warbaahinta ay tageen albaabkii filla soomaaliya waxay tageen iyadoo shirkii jaraa-id uu dhammaanayo oo baraha bulshada filla soomaaliya life la soo geliyey markii ay warbaahintu weydiisay qolada ammaankan waxay u sheegeen inay fasixi karin oo albaabka ayaa lagu celiyey dhaqankaas dhaqan horey aan fillada ugu naqaano ahaa waxaan horey uga cabannay loogooyinka telefishinada qaarkood oo meesha la geeyan hore uga cabannay waxaan horey uga cabanaynay in filla soomaaliya ay soo duubayso muuqaalada oo ay soo dirayso iyo inaysan ogoleen in shir jaraa-id lagu weydiiyo su-aalo toos ah waxaan rajeynaynaa isbeddel sida isbeddelka doorashada dalka uga dhacay shan iyo tobankii mey ayaan waxaan rajeynaynaa isbeddel inuu dhacay nasiib darro isbeddelkii ma muuqdo waxay muuqataa in xaaladdu sidii hore waxba iska bedelin xaaladda xuquuqda aadanaha xaaladda xorriyatul qowlka xaaladda xorriyadda saxaafadda soomaaliya ma muuqato inay wax iska beddelayaan sababtuna waxay tahay caqliga iyo garashada gaaban ee dadka hadda filla soomaaliya jooga gaar ahaan xafiiska warfaafinta darteed waxaan ku baaqaynaa inay horta falkaas ka laabtaan raaligelin buuxo bixiyaan dadkii dhaqankaas sameeyeyna lala xisaabtamo oo lagula xisaabtamo sababta ay waxaas u sameeyeen iyo xadgudubida wariyaasha loo geysanayo waxaa intaas dheer oo ustaad faaraxan ku wareejin doonaan kusoo gebagabaynayaa waxaan la soconnaa waxa dalka ka socda oo dhan hadday tahay xadgudubyada warbaahinta lagu hayo iyo handadaadaha kale waxaa jiray kulamo qaarkood muqdisho ka dhaceen oo ay nabad sugidda ku lug lahayd oo warbaahinta qaybteed loogu hanjabay oo aan diiwaan gelinay arrimahaas il dhow ayaan ku haynaa nabad sugidda dadka jooga awalna magac fiican nabad sugiddu ma lahayn niisa waxay ahayd meel dadka lagu qasho horeyba waa loo yaqaanay meel gacmaheeda iyo lugaheeda iyo faraheeda dhiig uu ka daadanaay waxaan hadda uga digaynaa handadaada cusub ee warbaahinta lagu hayo ee niisa ka timid waa ka digaynaa haddii ay warbaahintu wax ku dhacaana waxaan leenahay meeshaas indho dheer ha loo yeesho waxaan rabnaa inay faahfaahin buuxda iyaduna arrintaas naga soo
aada mahadsantiin horta aniga iyo ustaad cabdalla waxaa waaye waxaan mas-uul ka nahay ururo ay shaqaale oo maaragtay wariyaasha ay leeyihiin yaan eh, hor- horjoogyaal ka nahay ama agaasimyaalka ama xogayaal ka nahay waxaa waaye waxaana dhibaysa maalin walba in la yidhaahdo saxafiyiintiya maanta meesha loo dilay saxafiyaa la dilay saxafiyaasaan waxaana dhibaato hore usoo jirtay waa- waa ahayd laakiin waxaan rabnaa wixii in la xaliyo dowlad cusubaa meesha timid nidaamyadii hore haddii laga caawin jiray haddana maaragtay mid kalaa timid inay ku bilaabato waxa waaye wax aada looga cabsado waayo oo maaragtay bilowg hadduu saa noqdo dhammaadka muxuu noqonaa haddaan hadda la sixin marka labada dhacdo oo hadda istaadka uu sheegay waxa waaye wax maaragtay saxafiyiinta ay mudan yihiin maaha waxa waaye in la saxaa la rabaa haddii la sixi waayo annaga muxuu dowlad kalaan nahay waa ogtihin marka eh, muxuu ahaa wixii la kala helaa la kala leeyahay hanjabaadna maaha laakiin waxaa waaye dowladda waxaa laga rabaa marka ay qabanayso amaba een, xafiiska madaxtooyada ay sayaan warbaahinta ay urursanayaan inay noqdaan dad tayo leh oo warbaahinta ka soo jeeda inay noqdaan horta marka horeba laakiin dad micnihii oo eh, cadow ku noqonaya kuwii ka soo baxeen ma aha marka waxaan eh, horta cambaaraynaynaa een, shalay in la ballamiyo haddana loo diido maarata inay galaan meeshii faafreeb xilligiisa waa dhammaaday faafreeb xilligii maxamed siyaaday ku ekayd Een, faafreeb lama faafraabi karo eh, wariyaasha xorriyadda hadalka iyo xorriyadda maaragtay em, saxaafaddaba waxaa waaye ma- dastuurkay ku qoran yihiin Een, adduunyadoo dhan ay muxuu ahaa een, qofkii muxuu lagu dhibo een, ay ka hadli karaan marka waxaan rabnaa soomaali ahaan bal annaga horumarkii waddanka qeybta aan ka ahayn in aan dada- gadaal noo ridin oo maalin walba haddana ay nalagu mashquulinin eh, iridda loo- lagu diido iyo eh, hoolaa fulisan weyse iyo oo qof lagaa dilo iyo marka waxaan rajaynaha maaragtay isbeddel fiican inay sameeyaan arrintan maantaan ka hadlaynana inay u noqoto digniin u noqoto ay fahmaan meeshay wax ka qaadan lahaayeen qolyaha maaragtay warbaahinta u jooga ee madaxtooyada iyo brimeministerka kuwa oo yeelan doona laftigiisa iyo dowladoo dhanba marka haddaad dowlad tahay xoog uma lihid journalistayaasha iyo dadka kale masaakiintaaba marka waxaan rajaynaa aan aadna maaragtay ugu adkaynaa in arrintan haddaba wax laga qabto haddaan hadda wax laga qabanin inay sii dheeraanaysa hala ogaado waa mahadsantihin waxaan rabnaa in heshiiska eh, eh, soomaalida heshiisa inay noqoto journalistayaashu heshiis la- eh, lala yahay beledkan lo badanaa joogto lo-daas xataa heshiis in lala noqdaa rabnaa oo dowladda heshiis la noqoto oo dariiqyada laga wado
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhegkiisa ma aragtin
aryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leeba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
qabi dhexe barnaamijka wareegayana isa soo gaarnay saaxiibayaal taliska ciidamada booliiska ee somalilan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay waaraxa la sheegay in lagu qaaday guriga uu degan yahay musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani ee somalilan oo dhowaan banaanbaxay waaweyn ka dhigay magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan hase yeeshee markii dambe ay banaanbaxa culammada ay ku qanciyeen inay joojiyaan wadhadan la bilaabo waxaana dhinacyadu ay ku adeeyeen hogaanka xukuumadda in uu madaxweyne muuse biix uu doonayo in uu korarsado doorashada waqtigii loogu talagalay uusan ku qaban taa ayayna ka dhiidhiyeen ma- maalmihii lasoo dhaafay taa oo sababtay in xataa ciidamada booliiska ay rasaas ay ku kaleeriyaan dadkii banaanbaxayay oo qaarkood xitaa mucaaradka dhaawacay ay soo gaareen booliiska booliiska ayaa shir diyaarad qabtay faahfaahinna ka bixiyay arrintaas
بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo tobankii bishii lixaad labada kun iyo labiyo labaatanka waxaanu xafiiskan hogaanka howlaha booliska aanu ku qabannay shir jaraa-id oo aanu kaga jawaabayno warbixin facebookiisa uu soo dhigay tirsan warbaahinta wadani oo la yidhaahdo Ca- een, cabdi carab warbixintaasi oo aan runtii mataqaanaa aanan ku tilmaami karin warbixin mataqaanaa relevant ama war- war- warbixin dhab ah laakiinse ay tahay wa- warbixin een, la buunbuuniyey si qaldanna loo soo gudbiyey Een, sidaynu ognahayba marka war saxaafadeed nin wariyuu qorayo ama uu ribood gudminayo gudbinayo warkaasi waa inuu noqdaa war mataqaanaaye confirmida oo cad oo la taaban karo oo berita haddii lama taqaanay laga daba tago uu caddayn karo Een, xalayto oo ay markay taariikhdu ahayd xalayto lix iyo tobankii bishii een, lixaad labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaa jiray heeganka qeybta bariga seven seven nin xidiglaah oo la yidhaahdo mawliid xasan ayaa wuxuu kaga jiray qeybta bariga heeganka caasimadda waxaana ku arrintaa ku mataqaanaa ku xukumayey taliyo eh, hogaanka eh, mataqaanaa nine nineka oo ah mataqaanaa heeganka guud arrintaasi saacaddu marka ahayd saddexdii habeennimo waxaa soo garaacay ninka mataqaanaayey heeganka ah nambarka eh, nambarkii nambarka four one three seven laba eight seven oo uu leeyahay daa-uud guuleed axmed magan ninkaasoo muwaadin reer somalilan ah oo degan xaafadda hodan hillis ayaa ribood soo siiyey waxaanuu sheegay in sakhraamiin iyo dhibaato ay ku hayaan sidaa awgeed isagoo ku soo hagaya ayay ciidankii heegankaha ku baxeen goobtii waxaa kale oo ninkaasi markii uu goobtii ay isugu tageen uu raaciyey nin kaleoo meherad ku haysta oo isaguna ka mid ahaa muwaadiniinta mata muwaadiniinta ay rabshayeen nimanka sakhraamiintii oo la yidhaahdo mawlid xasan cabdi oo isaguna nin meherad ku haysta ah oo meeshaa degan ciidankii dabeetana ninkaa mawlid ayaa raacay goobtii ayay ugu baxeen meesha nimanka sakhraamintaa lagu sheegay nimankii sakhraamintaa markay gaadiidkii iyo ciidankii arkeen way yaaceen meel jeexjeexa bay galeen arrintaasi markii laga soo noqday oo dib loo soo noqday oo waddada laamiga la marayo oo ciidanku hawshoodii howlgalkoodii ay soo dhammaysteen ayaa waxaa dhacday labadii baabuur baabuur ka mid ah in tooshash lagu qabtay tooshashkii markii lagu qabtayna waxaa la yidhi soo leexo marka ciidanka booliska iyagoo waajibaadkoodii shaqo gudanaya waxay dhinacii bay ku leexdeen isla markiina rasaas ayaa lagu bilaabay rasaastaasina waxay noqonaysaa runtii mid sharci darro ah booliisku wuxuu xil saaranyay mucaarid iyo muxaafid iyo cid iyo cid ajanabi iyo cid kasta oo dalkan somalilan ku dhaqan inay nabadgelyadooda sugaan oo wixii dhibaataynaya ay u gurmadaan sidaa awgeed ciidanku waxay ku jireen howlgalkaa ay u gurmanayaan dad muwaadiniin ah oo dhibaato haysto hase yeeshee waxaa dhacday halkaa ciidankii lagu rasaaseeyey rasaastaasi markii ay dhacdayna ciidanku wax jawaaba kamay bixin taliyii markaa ciidanka watay wuxuu uu ka kaxeeyey goobtii wax dhibaato oo ka dhacayna iyo ama wax khasaaro oo dhacayna ma jirto ciidanku rasaas kumay jawaabin arrintaasi wariyahaasi wuu soo qoray runtii ribood la odhan kara ribood weriya soo qoray maaha waxaanu odhan karaa qoraalkaa uu soo sameeyey waa folos accusation waa masabid cad oo aan geedna loogu soo gudban isla markaana defamation lagu samaynayo ciidanka booliska lagu cambaaraynayo sababta oo ah waxa uu wariyaha hadalkiisa ku yaalla waxaa lay sheegay waxaa lay sheegayna hearsay evidence baa la yidhahdaa warwarkii baa la yidhaahdaayo cid qaadataa ma jirto waryuhuna wuxuu qaadan kara maaha maxakabadina waxay qaadan karta maaha qof bini aadamina waa warwarkii cidma qaadato marka waxaad moodaa inuu ninkan wariyaa uu ku salaysan yahay warkiisu provocation ama mataqaanaa boonboonin iyo cambaarayn uu ku samaynayo ciidanka booliska arrintaasina waxa weeye baadhitaan bay leedahay waxa weeye baadhistana waa la geli doonaa wixii provocation waxaan leeyahay xisbiga mucaaradkee wadanina yaanu hodin oo mataqaanaa bohol aanu jar ka ridin ninkan mataqaanaa warka beenta ah iyo riboodka beentaa soo gudbinaya wuxuu soo ururiyey qasharuu soo ururiyey oo uu soo dhigay facebooka dee miidyuhu ma waxa weeye hay-ad baadhiseed oo waxa weeye dadkaa laga ribood garaya mise waxaa inoo jira mataqaana waxaa inoo dhisan institutions mataqaanaa baadhiseed oo aynu mataqaanaa qofku markuu dhibaato waa runtii waa crime adag marka la leeyahay musharaxii madaxweynaha la weeraray waa crime adag taasina waxay u baahnayd in institutionskii dowladda loo dacwo tago si i d doo kale ama mataqaanaa boolice stationka ugu dhowo kale in loo dacwo tago laakiinse inaan wariyiintu wax soo malmaluuqo inuu dadka been u sheego waxaynu odhan karraa waa wax mataqaanaa ku tiri kuteena waana wax kama jiraan arrintaasina annagu waxaan u cadayn caddayn u haynaa boolisku inuu howlgalkiisi ku jiray halkan waxaan u imi maanta inaan shirka jaraa'id kaga jawaabno eedayn ama beeka sheegid been ah oo nin la yidhaahdo cabdi carab war aan jirin facebooka ku qoray uu leeyahay laba baabuur oo ciidanka buliiska oo ciidan saaran yahay baa weeraray guriga murashaxa xisbiga waddani cabdiraxmaan xalayto halkaana labada ciidanka ay isku dhaceen oo rasaas isweydaarsadeen ilaalada murashaxa cabdiraxmaan ciro arrintaa markaan xaqiiqda ka sheegno sida ay u dhacday warkaasu waa waa been cad waa waxba kama jiraan boliisku wax rasaasuu riday iyo ciduu weeraray habay yaraatee ma jirto balse markaan run sheegno niman ujeeddo kasta ay lahaayeen ujeeddo kastaba ha lahaadaane guriga murashaxa cabdiraxmaan ciro niman joogaa ciidankaas ku soo riday iyagoo ciidanku meesha maraya ciidankaa meesha marayay waxay ahayd roondadii qeybta galbeedka qeybta bariga qeybta buliiska bariga hargeysa oo laba baabuura saacad sagdhexaa sidaa uu sheegay cornayl cabdi cali xayd xaafadda hodan hilis meel loogu soo sheegay niman rabsaynayo sakhraasan bay tageen nimankii markay arkeenna way ka yaaceen soo noqodkay ka soo noqdeen iyagoo gurigan murashaxa dhinac maraya niman baa toojos ku qabtoo rasaastaa ku soo riday buliiskuna uma jawaabin maadaama ay ogaayeen gurigan inuu dhowaan u soo guuray cabdiraxmaan ciro uma jawaabin waxay kaga ekaadeen inay riboorkaa madaxdoodii sare unu soo gudbiyaan soo la dhaafaan halkaa markaan xaqiiq kaga hadallo ama aan dib isu eeg xusuusino ma jirto sabab ku kalifi karta gurigaa murashaxa buliisku inuu rasaaseeyo ciidanka la jooga iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisaba nabadgelyadooda iyagaa ilaaliya wuxuuna awood sharci buliisku u leeyahay wixii uu halkaa uga baahan yahay murashaxa laftiisu u yeedhan karaa oo waraysan karaa oo xafiiska loogu yeedhi karaa ciidanka guriga la joogaa loo yeedhi karaa oo la waraysan karaa wixii kaga xidhma awooddaas sharci isagoo ciidanku haysto oo leh sabab ku kalifta inuu dagaal meesha u tago ma jirto maanta wax ciidanka arrin ciidanku hayo cabdiraxmaan uga baahan yahay inuu ugu yeedho ama ka waraysto ama ragga la jooga ugu yeedho ama ka waraystana ma jirto hadday se jirto dee ciidanku uu yeedhan lahaa isagoo awooddaa ciidanku leh sababuu rasaas ugu rido haba yaraatee ma jirto laakiin nimankaasi ujeeddo kasta ha lahaadaan inay sii kharribaan oo xidhiirka kala gooyaan murashaxa iyo ciidanka buliiska iyagoo taasuu baa nuu fahanay qasna meesha uga abuuraan bay ciidanku u rasaaseeyeen oo intaa wax ka weynay inay dhacaan oo buliiskuna jawaabo baanu u fahanay ujeeddadoodu inay ahayd mase dhicinoo buliisku taa waa ka joogsaday waxaanu ummadda u sheegaynaa inay jiraan dad aan caadi ahayn oo dhallinyaro ah oo ku wareegsan madaxda xisbiga waddani oo buliiska meeshay ka arkaan caaya aflagaadeeya ilaa xad maanta dee waa kuwaa gaadhay inay rasaas ku ridaan siay xaaladda usii xumeeyaan mar walba buliisku wuxuu u taaganyay ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida
somalilan haddii an agno imtixaanka shahaadiga dugsiyada ee dhexe ee maamulkaas ayaa lasoo gebagabeeyey maanta kadib markii toddobaadkii hore oo bilowday miyaa ah imtixaanaadka shahaadiga ee maamulkaasi somalilan da-uud axmed afrax waa da-uud axmed faarax ayaa shirgaahiyey gebagabeynta imtixaanka maanta ay soo gebagabeeyeen
mahadda koowaad waxaa iskale ilaahay oo saacaddaa imminka aynu joogno innagoo nabada oo caafimaad qabno iskugu keen keenay halkii aynu hore iskugu nimid laga soo bilaabo koob iyo tobankii bisha maantana waa lix iyo toban ilaahay baa mahadle intaa nabad iyo caana inagu gaadhsiiyey waxaan jecelahay halkan maantaoy bishu tahay lix iyo toban ah maalin khamiisa laba kun iyo labayo labaatan bishii lixaad ee juun waxaa soo gebagaboobay imtixaankii dalka jumhuuriyadda somalilan oo min darif ilaa darif saacaddaa imminka aynu joogno meel walba wuu ka xidhmay meel oo imtixaan ka socdaa ma jiro meel walbana sanduuqii ayuu imtixaankii ku dhan yahay dabadeetana saacaddaa laga bilaabo meel walba waa laga soo dhaqaaqayaa min burhaan ilaa saylac waxa weye mar baa lasoo dhaqaaqaya waxaan jeclay markaa inaan ugu bushaareeyo bulshada iyo qaranka iyo warbaahintaba in habay yaraatee lixdii maalmood imtixaankaasi socday inaan wax dhaawaca iyo wax dhibaataa iyo wax la sheego oo saxaafad loo soo bandhiga haba yaraatee runtii aana u jirin walow xafiis imtixaan ahaan imtixaanku sanadkan ahaa imtixaan aanu ugu talagallay runtii sanadkan aanu isdiri aad ha uga ceeshaan ardaydu oo xagga iyaga uu ka ahaa sanadkan aanu la mid ahayn imtixaanaadkii horeynu qaadayna uu kaga duwanaa imtixaanaadkaanu qaadnaa dugsiyada sare wuxuu ahaa form one form two form three form four afartaasaanu qaadi jirnay fasal ee dugsiga sare laakiin sanadkan runtii waxaanu qaadnay fasalka afraad oo keliya waxaan u malaynayaa malaha saddex su'aaloodoo form tria ayaa ku jiray marka jugraafiga ah xaqiiqatan laakiin haddana dhinac kale waa iska barake ilaahay haddana waa sanadku noogu dhib badnaa xagga ardayda marka la dhaha jiitinka oo waxaad yar moodday inuu sanadkan ardaydu anu ma garanayo siiri muxaha buun buun loo afuufay garan maaye sibay haddana ardaydu isagoo sidaa ahaa sanadkan runtii markaa waxaan isuu nimco waliba nusqaan bay leedahay malaha waa intayna nusqaan tahayd moobiladoonu hore uga ilbaxnay oo soo yaraanayey dib bay u bilaabmeen kow midda kale ardada qaar baad moodaa inay ku faani qaar baa aniga ii soo dira waxay ii soo diraan yacni inay jiitin samaynayaan moogta yacni waxa weeye weligaabaa iska een haa waxaad dontadhe waa nakaa markaa mashkilood malo inay intuu geed ka boodu tale ka boodaa kolle samayn doonaa oon idinku bishaaraynaya ummaddana u sheegayaa in loo baahan doono in tala qaran laga yeesho eegashada in tala qaran laga yeeshaa loo baahanyay sababtoo ah sideedaba waad aragtee maafariya halkudhegye maalmaha baanu soo daynay ummad waxay ku baabi'i kartaa iyadoo kharashba kugu bixin ayaa ummad lagu baabi'in karaa in laysku fasaxo inayna carruurtooda waxba baran oo jiitinuun sameeyaan dalkaasi wuu baaba'ay iyadoonu atomic ban loo isticmaalin waxba loo isticmaalin wuu baaba'aya waxaynu u baahannahay saxaafadda ka codsanaya maanta saxaafaddu waa wax meel walba gaari kara guri walbana geli kara waxaan idiin sheegaya somalilan waxay u baahan tahay gurmad xagga la dagaalanka jiitinka ah haddii taa la waayo waxaad ogaataa waxa kuu soo bixi doona dhakhtar aan waxba garanayn injineer aan waxba garanayn mas-uul aan waxba garanayn kalsooni lahayn oo xaqiiqatan kalsoonidiisu noqonayso inuu cid uun tala weydiiyo waanaad ogtiino mas-uuliyaddu waa go'aan marka waxa weeye carruurtayda waxaad moodaa qaar ciyaar ciyaar bayba ka dhiganayaan oo waxaa laga yaabaa inay ma dareemayaan waxaan inuu dib ugu soo baxayo
barnaamijka wareega ayaana sii ogaanay saaxiibayaal guddoomiyaha cusub ee degmada afguye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta la wareegay xilka guddoomiyaha degmada munaasabad ka dhacday xarunta degmada oo kasoo qaybgaleen odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta gobolka ayaa markaasi guddoomiyaha xilku kula wareegay halkaas oo ay markaa dardaaran ugu jeedeen odayaasha guddoomiyaha dhankiisa wuxuu sheegay in markaa shaqada halkeeda uu kasii qaban doono
jaala guddoomiye soo dhowow degmadan waa degmadaadii dadkanna waa dadkaagii adigoon ismartiyaynaynin ku soo dhowow howl badan oo adag baana ku hortaala waxaan kaa rajaynaynaa inuu midda kalena waxaan leenahay guddoomiye horesna khayr allah siiye waxaan leenahay nabadgelyo sii socod wanaagsan waxaan soo dhoweynaynaa maamulka degmada afgooye ahna duqo magaalada maamulkay kaloo bedelayna waan sagootinaynaa isagana meel nabad ahaan u tuugaynaa waxaan rabnaa inaad la tashato wixii khibrada aad ka qaadato waa kula shaqaynaynaa diyaar baanu nahay laakiin ragga hore oo kalena naqata ma rabno waxaan rabnaa inaad ka ficnaato ragga hore waxaan ballan qaadayaa in aan aniga iyo inta aan awoodaaba aan kula shaqayno soo dhowaaw soo dhowaaw soo dhowaaw xilka culus ee lagu soo idmaday adoo da'yar ogow meeqaamka degmada afgooya gacanta lagaa saaray soo cile meeqaamkii ee hebadii degmada afgooya gudoomiyaheen cusub waxaan leeyahay gudoomiye garabkaagaan taagannahay allah kuu fududeeyo afgooyo waa meel lagaa jecel yahay maalintii lagu soo magacaabi lahaa hadda maalin walba waxay igu lahaayeen goormoonu imaanayaa goormee shaqada bilaabayaa adigoo lagu jecel yahay annagana garabkaaga taagannahay ilaahin kaaga baryayno inuu waqtigaaga si wanaagsan kugu dhammeeyo qof walba maalin ayuu baxayaa waxaan rajaynayaa maalintaad meeshaan ka tegaysid adoo sharaf leh inaan ka tagto afgooye waa degmo fac weyn waa degmo qadiimi ah waa degmo u baahan gudoomiye rasmi ah waa gud- waa degmo u baahan in la garab istaago oo la isku wado dhammaan odayaasha dhaqanka dha- waxaan rajaynayaa inay ila shaqayn doontaan garabkay soo istaagi doontaan aniga miyihi gudoomiye keliya waxaan ahay gudoomiye oo oo suldaan ah oo isku wadi doono dadka dhaqameed odayaasha dhaqameedka afgooy waan fahansanahay hal qabiil ma degna waxaa degan qabiilo badan waxay u baahan tahay in laysku wado dulqaaday u baahan tahay idinkan waxaan iga rajaynayaa guddoomiyihii intuu cusub yahay inaan ku buuqin aad la fiirisaan garabka soo istaagtaan wax la wadaan odayaasheenna aad tihiin waxaa laynka rabaa maamulka gobolka inaad inta u wacdiin aad dhahdiin waxaan iyo waxaanaan rabnaa maamulka degmada inta u wacdiin inaad dhahdiin waxaan iyo waxaanaan rabnaa laakiin haddii dana gaara aad guddoomiyaha degmada u tagtiinoo midna wax u sheego midna wax u sheego midna wax u sheego ee aad maaragtay hay-ad hebel aad timin aan isku qabsano iyo hebel aad timin aan isku qabsano wax la gaara oo natiijaha haba yaraatee ma jirto waxaan rabnaa haddii warkaygu xoogaa oo kulul yahay raalli iga ahaada aqoonta aan isnaqaanaan inku tiiganaa odayaashii adinka ah odayaal kaloo noo soo baxaho ma jiraan waxaa laynka rabaa ilma adeerayaalow odayaasheenniyo waxaan inka codsanaynaa u istaaga degmadan in jidadkeeda la dhiso u istaaga in degmadan iskuulaadkeeda la dhiso u istaaga in degmadan amsiajadeeda la dhiso u istaaga degmadan inay nabad ka dhacdo sidaan waxaa u rabnaa inay hore u sii kacdo koonfur galbeed meesha keliya waxaa waaye bulshada ugu badan tahay waayo degmo istaajiid waayo dhowr degmo xuduud u lah kan gobol ahaan odayaasha waxaan dhihi lahaa maamulka degmada cusub gudoomiyaha cusub in lala shaqeeyaan waxaa waay gacmo wada jir waxay ku gooyaan marka taga kalena guddoomiyu waxaan ku leeyahay odayaasha dhaqanka waxay kaa baahan yihiin hiil waxaa waay isbuucii laba maalin lala kulintid odayaasha waxay u baahan yihiin waa waxaasha guud degmada waay haddii warkood la maqlin waxaa waay buuqa kuu furmayo odayaasha dhaqanka waxaan dhihi lahaa guddoomiyahan ha loo kaado mid la jiro kan gobol ahaan aniga waan ila jirnaa sida guddoomiyuhu uu sheegay mudane waa gobol mar walba waxaa waaye waa isku xirannahay weligeyna buuq nagama dhex dhicin kan degmo ahaan insha allah sidaasaan rajeynaya
dhinaca barnaamijka wareegi wararka afar labaatanka saacadaad ah dalsan magaalada muqdisho akhyaartan dhegeysa waa naga intaa barnaamijkan hegeysanta ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo